haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waa kan ridwaan xaaji cabdigule
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa hooye aamina maxamed mursal oo ah la taliyaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul-insaanka madaxweynaha koonfur galbeed horeyna u soo noqotay wasiirkii haweenka ee dowladdii kumeel gaarka ee uu madaxweynaha ka ahaa allaha u naxariistay cabdilaahi yuusuf axmed kusoo dhowow barnaamijka marka hore ee aamina aada iyo aad ayaa umahadsantahay waa dhowahay ridwaan waxaan aada iyo aada mataqaanaa kugu faraxsanaa hoymacaan sida v o a lasoo qayb gashay anoo weliba mataqaanaa dhibaato iyo tacsiyo ku jira inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun aada umahadsantahay hooyo aada baa umahadsan tahay allah u naxariisto n wiilkaagii suufi cismaan cabdulle oo saddex iyo labaatan sano jir ahaa oo saddex iyo labaatankii sebtembar lagu dilay mid ka mida weerarada mindiyaha ee kusoo badanaya gaar ahaan magaalada tan london bal marka hore waxaad sharaxaad guud naga siisaa sida ay wax u dhaceen inna lilahi wa inna aleyhi raajicuun wallaahi horta hooyo ridwaan anigu meesha ma joogin meeshay wax ka dhacaayeen aniga soomaaliya ayaan joogay muqdisho ayaan ku sugnaa markii shilkaas oo foosha xun dhacaayeen waxaa ila soo xiriirtay mataqaanaa goor oo laba iyo tobankii oo kale annaga inoo tahay gabadheyda ladan cabdi jaamac ayaa isoo wacday iyadoo booliiska ay kordhooban yihiin oo iyada naftarkeeda isla waktigii mataqaanaa daqiiqad markay dhada xasan waa la dilay tooreey ayaa igu wardambeysay iyada hataa ambalaas ayaa loola cararo mataqaanaa meeshay ku suuxday marka alxamdulilaahi wiilkeyga mataqaanaa waxaa lagu dilay broadway ayaa lagu dilay ilin broadway marka dee sidii ayaan kusoo baxay yaan mataqaanaa diyaaradda ethoopia airline ayaan la socday halkiiaan kusoo gaaray london mataqaanaa isla talaadadii waa soo galay magaalada london waa gartay waxaad ii sheegtay in n qof kale oo soomaali ah oo dhalinyaro ah uu dilkan geystay yaa kuu xaqiijiyey waxaa ii xaqiijiyey boliiska ayaa ii xaqiijiyey kolley ma ahan hadda kolley dadkii saddex qo mataqaanaa wiilasha soomaali ayay ahaayeen yarka oo midada kaga dhacdayna wiilka mataqaanaa soomaali ayuu ahaa waxay ii sheegeen boliiska mataqaanaa labadooda inay isfeereen kadibna mataqaanaa wiilka muxuu ahaay yarka ah oo walaalkiisa ahaa oo dilay inuu midi la soo baxay uu weliba ceyrsaday uu ka cararay dee lafta waa kulushay waa dareemi kartaaye markaasna baabuur dariiqa maraya inuu yarka hataa jugsiyey sidii ayuu ku dilay asaga iyo mataqaanaa kuwo kaleo saaxiibayaashiisa oo soomaali ah ayaa wada socdeen gedigoodna soomaali ayay ahaayeen waa gartay dilalka noocan oo kale ah guud ahaan dalka gaar ahaan london waxaad moodaa inay aada iyo aada ugu soo badanayeen inta badanna dilalka waxaa isu geysanaya waa dhalinyaro siddeed iyo toban sano ka weyn guud ahaanna marka la eego afartan kun oo weerar oo mindiye ah ayaa laba iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay dhacay marka adiga maxaad tuhunsan tahay ma isleedahay wiilkaaga waxaa laga yaabaa inuu ku dhex jiray falal burcadnimo ah ama inuu ka ganacsanayay waxyaabaha qaarkood daraagada ee inta badan la sheego in ay qeyb ka yihiin dilalka noocan oo kale ah wallahi waa dareemi kartaa bacos mataqaanaa ilmaha oo daraag iibsado oo mataqaanaa iisheeg ama ama mataqaanaa iisheeg waxyaabahaas ku jiraan waa hubaysiinoo hubla-aan ma socdaan wiilkaygana waa waa dareemi kartaa hadduu hubaysnaan lahaa isba lama dili lahayn laakiin ilaaha unbaa wax og because mataqaanaa ilmaha anagu faraheena badanaa wa way ka baxeen muxuu ahaa wiilkan yarkaa hadda muxuu ahaa iisheeg aniga kuma ogeyn mataqaanaa inuu daraag iyo ku dhex jiro inuu mataqaanaa wax dilo kuma aan ogeyn wuxuu ahaa wiil runtii baari iyo ah anigu ayuu ahaa wiil mataqaanaa imoqlo ayuu ahaa wiil mataqaanaa soomaaliya aada u jecel ayuu ahaa saa ula socota ama wiilkayga hadeer sanad ku dhow ayuu soomaaliya soo joogay sharciga baasaboorka ayaa ka dhacay sidii ayuu wadankan ugu soo laabtay sidii ayayna mataqaanaa shilkan uu ku dhacay waa gartay marka wax dhex maray muxuu dagaalka ka bilowday maxaa dilka keenay booliiska laftirkooda maxay kuu sheegeen wallahi booliiska waxay ii sheegeen keliya mataqaanaa inay isfeereen labada wiil inay isfeereen laakiin sababta dagaalka dhaliyey ma garamaya mamaima sheegin ana war uma hayo
wax adiga aada tuhunsan tahay miyaa jira oo ilmahaga aada ku aragtay hadda ka hor may kuma arkin waxaan dagaalka ahay weliba mataqana nin degan ayuu ahaa hadda kahor waa la xiray saas oo kale isagii wiilo ayaa mataqaana waa la dagaalamay waa la xiray laakiin wax kaloo hadda oo ani mataqaana iga naxdisiya ama isleeya mataqaana xasan waa lagu dilay ani aan tuhunsanay ama arkay ma jirto waad la socotaa badanaa anigana mataqaana wadanka ma joogi mataqaanaa soomaaliya ayaan ka shaqeeyaa dadka ololey mataqaanaa soomaaliya inay lugaheeda ku istaagto ayaan number one ka ahay waxaan ka tirsanahay dadkii soomaaliya lagu soo tijaabiyay ayaan ahaa marka badanaa mataqaanaa aniga laftarkeyga ee muxuu ahay isheeg ee laakiin waxaa jooga walaalihiis ayaa joogeen gabadheeda oo weyn oo lix carurle ayaa wadanka joogta marka wax dhibaato leh oo mataqaana ani haddaan ku ogahay oo xasan aan sheegi karo dhihi karo waxaas ay ku dhex jiri ma jirto waa gartay allah u naxariisto xasan sidoo kalena loo yaqaanay suufi sidaad ii sheegtay agoonnimana waa kusoo korisay oo maaragtay wakti fara badan iyo juhdi fara badan ayaad soo gelisay hooyooyinku lamid ahna waa ay jiraan oo dhibaatooyinkan la kulma marka siduu yahay dareenkaaga wallahi dareenkayga waa dareemi kartaa runtii aniga ridwaanow hooye macaan waxaan rabaa v o inaan u caddeeyo arrimaha mataqaana waa nagu soo laalaabteen qurbo joogtoo dhan mataqaana iskaga mid ayaan nahay north america waad arkaysaa waxyaabaha ka dhacaya toronto waxa ka dhacaya waad arkaysaa ha u badnaata u k ayaa bilahan dambe ha u badnaateen dhibtaas waxaa le hortay ilmahan anaga malihin oo mataqaana ragka waaweyn ayaa mataqaana meel walba u taagan oo mataqaana ajanabi ah ayaa carruurtan ku shaqaysta marka warar badan ayaa dhegahii kusoo dhacay waxaasna waa ka warqabay markaasaa ula socoto ridwaano mataqaana isheeg halkan waa ku baaba'sana anaga waa waxaa la yaab le mataqaana isheeg communityaashii oo sidii la rabay aan u shaqayneyn because halkan safaarad ma lahan marka marka ma ma aqaani meelaan usocona ma garan kari aniga waayahay laakiin dalkan marka la joogo xafiisyo fara badan oo soomaalidu ay maamulaan iyo dad soomaaliya oo madax ka ah ururada jaaliyadda ayaa jira dad kale oo oo ku jira dowladda hoose xildhibaanahna waa ay jiraan kuwaas iyaga wax kaalmaa ma isleedahay waa looga baahan yahay adigoo ku hadlaya hooy ahaan wallahi kaalmo waa looga baahan yahay maana kaalmo weyn ayaa weliba u baahannahay because wacyi gelin ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay mataqaanaa hooyooyinkan meel walba taagan hooyooyinkan mataqaanaa af aan ka sayn hooyooyinkan ilmahooda intii la dilo haddana saddex bilood laba bilood mataqaana laiska haysanaya haddana ummadda waa ila yaabanta waxaa leeata ilmahaaga waaba nasiibaaba leedahay hadiiba saddex isbuuc keli la haystayba cidaan meelaan u dacwooda ma laha caawa aniga meelaan u dacwoono oon dhahi karna hataa meedkeena u baahana hanala sii hataa ma haysano anaga marka runtii anoon mataqaanaa oo jaaliyadda u k aniga aan ka soo jeedo oo mataqaana aan muxuu aha iisheeg aan rabin inaan halkaa idaacadda aniga aan mataqaana waxun kaga sheego runtii waxaa isleey way gaabiyeen because dhibaataan mataqaana way soo noqnoqotay dhibaataan mataqaana anaga meel culays ah oo islihi kana laleeyahay maanta mataqaana halkaas ayaa haysanaa waad arkaysaa mataqaana hadda inta aniga aan joogo ilaa iyo toddoba wiil ilaa iyo lix wiil oo soomaali ayaa lagu dilay xalayta labaa la dilay midna mataqaana meesha oo mataqaana oo khatarta ayuu ku jiray midna mataqaana waa dhintay marka wixii way soo lalaabtay waxaa magartay waalidiinta laftirkooda ma laga yaabaa inay mas-uuliyadda qayb ka yihiin maadaama aad sheegtay waalid fara badan waxaa laga yaabaa inaanu ka warhayn caruurtiisa oo dalkii uu ka tegey kuwo kale waxaa laga yaabaa in dhaqankii iyo bay-ada lagu nool yahay ama deegaanka lagu nool yahay aysan garan karin ama isdhexgalkii loo baahnaa inay nolosha dalka ku fahmaan ay aada iyo aada uga liitaan marka dhinacaas laftirkeeda sooma baahnay kula tahay in dib loo eego oo loo qiimeeyo ridwan waa dareemi kartaa because annaga mataqaana horta ma helayna because mataqaana waddankan sharciya ayaa looga dhaqmaa sharciyadiina si fiican uma naqaano waa runtaa taas laakiin mataqaana sideeda hataa even dawladda u k ma arkaysa annaga mataqaana dhaqan ayaa leenahay ilmihii mataqaana ii sheegay dhabarka ayaa laga soo dharbaaxaya haddaan mar cunigeyga aan canaanin karin haddaan cunigeyga mataqaana uusan amarkayga qaadin karin oo mataqaana islamarkii nine nine intuu ii taabto lailey mataqaana lama hadli karti waa laga kaxaysaa islamarkii social service intuu wiilkii u imaado ama gabadhii u imaado ee guriga hooyadood markay kasoo baxeen haddana xanaano uusan helayn oo haddana laga yaabo berri mataqaana in dib adiga aad mataqaana lagugu soo celiyo cunigaagio daroogeysan ama daraag u bartay taasayna u badan tahay waa la socotaa idinkao dhan mas-uuliyaddaasna waxaa iskale hataa dawladda ingiriiska way leeyihiin because ilmahan inaa canaanina waa naloo diiday mataqaana haddana ilmihii markii oo social serviceki laga kaxaysaana ma xanaaneeyaan mataqaana kama way warqaban cunugii xorriyadaa la siinaa daraagu qaadanayo wuxuu raba uu samayn karaa saacaddu raba socon karaa marka horeba marka horeba soo muhiim ma aha in xaaladaas aan la gaarin waalidka iyo carruurtu ay isfahmaan oo waalidka laftirkiisa sida ubadka loo korinayo marka lagu nool yahay dalalka galbeedka oo kale uu fahmi karo horta siska systemkaas anaga ma qaadan karna wakti badanna way qaadanaysaa because mataqaana ilmahan markuu jiro shan jirka oo la geynayo neerska la geynayo waxaa la baraa waxa laleeyahay nine nine ayaa la baraaya waxaa waxaa la baarana waxaa la baaraya jirkiisa ayaa la baaraya waxaa la gelinaya hooyadii tarrog ayaa la taror taror ayaa lagu yaa yaa yaa la gelinaya waxaan leeyahay mataqaanaa ilmaha lama ma dili kartaan ilmaha ma waxayn kartaan annaga weliba hooyooyinka soomaaliyeed sharaf ayaan anaha leenahay dilka waxaad ka wadaa ma canaanan kartaan miya dee ma canaanan kartaan ha weliba Mm.
waad waad ogtahay hooyooyinka soomaaliya sharaf ayay leeyihiin weli caalamka caalamka mataqaana ama muslim gudihiis ha ahaata ama christian ha ahaadeen caalamka weli lama haya mataqaana hooyo soomaaliyeed oo ilmaheeda dhaawac way u geystay ilaa iyo hadeer lama haya annaga mataqaana Mm.
dawaankaas annaga baal dahab ayaan kaga marka jirnaa ma is leedahay wadahadallada ka fiican mararka qaarkood canaanta badan ama in aan aan gacan qaad maaragtay loo geysto carruurta bisbisiil runtii mataqaanaa ee- ee- ee ama ama ama wad- ama dalkii ha jooga ama dibadda ha jooga horta ilmaha in la dilo sidoodaba mataqaanaa Mm.
waa laga qorxoon yahay wadahadalka ayaa ka fiican haddana canaanta meesha kama baxsan laakiin annaga ilmeheena sida mataqaana waxaa arkaysaa dadka qaarkiis ama mataqaana laleeya mataqaana ilmahood wabiya ayay ku shubeen ee waad la socotaa hadda kahor mataqaana meediyaasha waxaa socday ilmo yaroo mataqaana sigaar lagu gubo jirkiisii oo qolooyinka aj- ajaanibka ah annaga dhaqamahaas kuma xukun waxaa laga yaabaa hooyada Waay.
in dharbaax yar ay ku luftaa laga yaabaa ilmaha yarka ah ugu dambeyn aamina een, wiil noocee ah ayaad ku tilmaami lahayd allah u naxariistee een, xasan cismaan cabdulle ama eh, suufi cismaan cabdulle eh, sida loo yaqaanayba inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun runtii xasan wuxuu ahaa baarigii oo marka koowaad uu ahaa ilaahayna waxaa uga baryayaa inuu jalladii ka waraabiyo xasan wuxuu ahaa nin mataqaanaa aada iyo aada mataqaanaa maskaxdiisu freshay u tahay maskaxdiisa ay shaqaynayso kula hanweynaa inuu mataqaanaa wadankiisa hooyo inuu ka shaqaysto xasan wuxuu jeclaa mataqaanaa arrimaha businesska ayuu jeclaa waxaa u dheeraa mataqaanaa xasan wuxuu rabay inuu noqdo ee muxuu ahaa isheeg police officer ayuu rabay inuu noqdo wuxuu la kulmay mataqaanaa madaxdii qaranka ayuu la kulmay uu ugu horreeyey ra-iisul wasaaraha ugu horreeyey markii dambe madaxweynaha ayuu arkay runtii kolley ee, ee, ee, nasiib uma yeelo inuu markaas boliis uu dhaqdo laakiin isaga boliis ayuu jeclaa ee, xasan marka ee, ee, runtii mataqaanaa wuxuu rabay inuu soomaaliya mataqaanaa isha inuu ka shaqaysto ayuu rabay ee, anigana mataqaanaa nin aada iyo aada ugu faraxsanaha ayuu ahaa Mm.
ee, runtii mataqaanaa hadeerna mataqaanaa safar ayuu soo ahaa xasan marka waa kuu sheego muxuu ahaa ii sheeg ee wadankaana dhitiisu iska leeyahay hataa ilmaha hadii la xiro hataa mataqaanaa ma helayaan mataqaanaa ag- ee- ee ma helayaan shaqooyin ma helayaan ma helayaan ilmihii criminal ayuu noqonayaa ma helayaan guri ay degaan ma helayaan marka dhibaatada waa iska badan tahay ee Mm.
runtii aniga mataqaanaa ii sheegay wiilkayga mataqaanaa wiilka dilay hooyadiisa ayaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto radwaanow iyada ayaa gacanteeda wiilkeeda boliiska ugu dhiibtay hooye xaawataako anigana mataqaanaa aada iyo aad ayaa arrinkaas usoo dhaweeyey ee waxayna mudan tahay hooye xaaw inay mataqaanaa gabdhaha soomaaliyeed oo ay mataqaanaa ii sheeg inay ku daydaan aysan ilmahooda mataqaanaa inay dhiig daadiyaan ay mataqaanaa aysan dhoofin hadeer mataqaanaa laba wiil ayaa maqan oo mataqaanaa oo dilka wiilkayga ka qayb qaatay wadanka waa laga dhoofi waan la socdaa ayagana waxaan rabaa baaqi inaan u diro horta aniga dhiiggii wiilkayga xasan waa cafiyey ilaahay wejigiisa ayaan ku cafiyey waxaan ku cafiyey mataqaanaa isheeg ciyaaladeena soomaaliyeed oo meel walba daadsan midiyaha isu haysto inay ogaadaan mataqaanaa hooyada soomaaliyed inay karti leedahay ee awood ay u leedahay haddana mataqaanaa dhiiggeeda Mm.
inay la daadiyo haddana ay cafinayso mataqaanaa dhiiggeeda wiilkeedii Mm, maasha Allah.
mataqaanaa aniga wiilkii dhiigeygii waa waa waa cafiyey ilaahay wejigiisa ayaan ku cafiyey waxaan ku cafiyey mataqaanaa dhalintan soomaaliyeed oo north america joogto oo Mm.
yurub ku nool oo ingiriiska daadsan midiyaha isu wato inaan Waaya, mataqaanaa waaya.
midig midig ku taag aysan naqanin cafiya masaamax ayuu Aad ugu yahay iyo aad ba- hooyooyinka soomaaliyeedna waxaan farayaa mataqaanaa ilmahooda inay nagu daydaan markay dembi galaan inay ku dhiirdaan inay idaacad soo fariistaan ay dhahan mataqaanaa waa iscafina annaga waxaan kaloo rabaa Waaya, fursadda inaan ugu waaya.
faa'iidaysto barnaamij weyn ayaan sameynaa barnaamijkaasna inaad mataqaanaa nagala soo qayb gashaan dhammaan mataqaanaa jaaladaha meel kasta ay joogaan oo u k waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtiga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay aamina maxamed mursal oo ah hooyo soomaaliyeed oo wiilkeedii allah u naxariistee dhowaan lagu dilay magaalada london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinle nabadgelyo